aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed shariif adiga iyo idaacadda qaranka raadi muqdisho waa idin salaamayaa shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogana aad baan u salaamayaa
waa tahay waxaan ogeen in shalay a isku timaadeen oo arrinta dhowrista midnimada iyo iyo gobonnimada geyga soomaaliya in laga hadlay haye arrintaasi tee mareen
mar labaad waad mahadsan tahay xeerkii ay noo soo gudbiyeen golaha aqalka shacabka soomaaliyeed ee baarlamaanka ee xeerka dhowrista gobonnimada iyo midnimada geyga soomaaliyeed dooristiisii iyo ka dooristiisii ayuu shalay aqalka sare u fadhiistay golaha aqalka sare shalay aad baa doodaas muxuu ahaa yaa yaa laisula falanqeeyey iyadoo ay muxuu ahaa u badnaayeen ama ay mataqaanaa kulligoodba muxuu ahaa isla qireen inay tahay sharafta iyo karaamada iyo gobonnimada soomaaliyeed mid aan lagu soo xadgudbi karin ay tahay haddana dhegeysigii xildhibaanada ayaa shalay muxuu ahaa toban xubnood ka dhimanayd hadduu ilaah yidhahdo saaka oo khamiis ah ayaa tobanka xubnood muxuu ahaa la dhegeysan doonaa insha allahu markii la dhegeysta kabacdina go-aan fiican oo midkii muxuu ahaa golaha shacabka ka soo baxay oo kale ah bay ummadda soomaaliyeed naga rajaynaysaa hadduu ilaa yidhaahdo waa tahay waxaa muuqatay in markaasi senatarada ay ku kala aragti duunayeen bal adi ahaan senatar ahaan arrintaas sidee u aragtaa
aragti duunaansho fara badan ma jirto midnimada iyo muxuu ahaa iyo iyo iyo israaca iyo muxuu ahaa geyiga soomaaliya in lagu soo xadgudbo senatarada waa ka siman yihiin inay tahay wax xaaraam ah oo aan la qaadan karin keliya farsamada iyo waxyaala yar yar oo muxuu ahaa senatarada qaarkood mataqaana ay ka hadleen waa jirtay iyo qaabka mataqaana loo dhighayo taas bay ula quman tahay iyo qodobkan bay ula quman tahay waa jir jirtay wax saweyn ma ahane waxaa muhiimka ama yoolka uu yahay rabitaanka shacabka soomaaliyeed iyo ilaalinta xuduudaha iyo muxuu ahaa muxuu ahaa midnimada geyiga soomaaliyeed ee muxuu ahaa allaha khayr siiyey ay soo gudbiyeen golaha shacabka hindisihii ay noo soo gudbiyeen in way isku hiraacsan yihiin golaha aqalka sare wax mataqaanaa ka hor yimid ama ka biyadiidana ma jiraan wixii farsamaha yeerkaana wax laga doodayo wey oo aragtida lala wada muxuu ahaa qof kasta aragtidiisa xorta ah uu ka dhiibanayo aniga haddaad aragtidayga weydiisana midii waxaan ayihey ay soo gudbiyeen golaha shacabka si guud iyo si gaara iyo weliba caadi ahayn baan muxuu ahaa u ayiday ayadaana mataqaanaa waana laba taabtaan geyga soomaaliya iyo maxaa la yidhahdaa iyo midnimada iyo xorriyadda soomaaliya iyo dhulka soomaaliya taaka ka mid inaan lagu soo xadgudbi karin waan anigu aaminsanahay ayna aaminsan yihiin kulligood hadduu ilaa yidhahdo